ururka dhalinyarada walaalo ah urur ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa xariga ka jara ceelbiyood loo hirgeliyey qoysaska ku nool degmada garasbaale ee gobolka banaadir ceelkan ayaa lacagta lagu dhisay laga soo aruuriyey bulshada magaalada muqdisho iyadoo halkudhigga looga dhigay kun shilin ku oon bixi walaalka ooman cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha ururka dhalinyarada walaal ayaa ka waramaya dhismaha ceelkan iyo waxay ugu talagaleen ceelkan wuxuu matalaad u yahay halhayska organisationka ah wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno wax walba waan awoodnaa haddii aan rabno waxaan ka wadnaa dhibaato kasta ama duruuf kastoo dalkeena taalo waan xali karnaa haddaan anaga soomaali haddaan nahay aan rabno inaan xalino marka biidnillaah waxaan rajeynaynaa ceelkan inuu unoqon doono tan koowaad tusaale ummadda soomaaliyeed inay waxa macquul tahay oo loo baahnayn inay gacan shisheeye ka imaato sida wax loo xaliyo tan labaadna inay noqon doonto wax lagu daysaro oo tuulooyinka iyo meel kastoo duruuf ka jirto nin kasta intay israacno wadajir isku raacno aan xalino qaar ka mida qoysaska barakacyaasha ee ka faa'iidaystay biyaha ceelkan ayaa ka mahadceliyey dhibaan ku jirna hal jiirgaan maalintii waa ku hergelayni waan habeenkii waa ku barinayni dhibkaasaa naga bixiseen kheyr allah idin siiyo bi frii ahaana siiseen haddana biyaha waxaa helni afar iyo labaatan sac afriinaa laga dhigay biyihii aa helni walaal waa ku faraxsanahay idinkoo walaal oo noo keenteen biyihii aado aadaan liigu faraxsanahay haddii barasho barasho mahaysan ilaahay kii roo mas-uul mahaysana kheyr allaha siinsay haddana hoo isaga ilaahay galanti walha siingilay walaalaha naysa musqul iyo badar iyo nasiidan anu musqul nijeedo wal barasho iyaalka barbar barasho maneen haayaan hadda waxaan oo soo dul saa'ida oo saa'id eenoo joog dad meelaha kala kasoo barkaci akaam ku nool oo haysan digsi dabka saarta haysan kirla haysan oo wax meel ay keenaan dad walaal Soomaaliyeed oo kaamkii joog qoftii wal qoftii horteed joogti oo habeenkii waxay isku hayaan oo isla kaalmeystaan isla cunaanay annah oo meesho joogno wax kale hadda anigu awoodna male walaalka inaan la garab qabto walaal Soomaaliyeed annah ceelkan oo lagu dhisay si iskutashi bulsho ayaa waxaa biyihiisa ka faa'iidaysan doona in ka badan afar boqol oo kun oo qoys